إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada hiiraan ayaa maanta weeraray fadhiisin ay ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen duleedka deegaanka moqokori booliska dalka maraykanka ayaa toogasho ku dilay nin soomaali ah oo dhimirka la'ay dowladda federaalka ayaa sheegtay inay heestaan caqabado kala duwan oo ku aadan dagaalada socda iyo soo celinta ciidamo ka jira dalka eritreya xaaladda deegaano ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud ayaa maanta aada u xasiloon kuwaasoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kala wareegeen askarta dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysiga ku haysato ka fuliyey weeraro ay ku dhinteen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda nairobi beesha muruusade ayaa kulan ka dhacay degmada webxo ee gobolka galgaduud ku go'aansatay inay la dagaalamayso dowladda federaalka haddii ay isku daydo inay ku soo duusho deegaanadeeda u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada hiiraan ayaa maanta weeraray fariisin ay ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen duleedka deegaanka moqokori warkaas iyo war kaloo ku aadan xaaladda deegaano ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud oo maanta aada u xasiloon iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhacay duleedka moqokori waxaa inooga warramaya cabdifataax maxamed qaasim maanta dagaal aada u culus ayaa waxa uu ka dhacay deegaan la yidhaahdo qooxleh oo aada ugu dhow deegaanka kale ee moqokori ee wilaayada hiiraan dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aada u hubeysan ay weerar ku qaadeen askar dhowaan halkaasi timid oo isugu jirta ciidamada maamulka hirshabeelle iyo kuwa maleeshiyaad ah ciidamadan ayaa waxaa gelbis kal hore ku keenay diyaaradaha shisheeyaha sida kuwa maraykanka iyo ciidamada bancrafta la yiraahdo kadibna way isaga laabteen difaacyo ayay ka samaysteen qooxle iyo duleedka deegaanka moqokori dagaalka ayaana ahaa mid aada u xoogan oo jihooyin kala duwan looga qaaday muddo shan goor ah ayuu dagaalka halkaasi ka dhacay oo si aada ah runtii la isku fara saaray xilligan oo aan hadlayno xitaa rasaas ayaa ka dhacaysa goobaha dagaalka marka hadba tafaasiil ayaa kasoo bixaysay khasaaraha ka dhalanayay dagaalka hadday tahay dhimashada hadday tahay dhaawaca waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in askar aada u fara badan looga dilay dowladda federaalk gaar ahaan maamulka hirshabeelle iyo maleeshiyaadkii la socday dhaawacana uu sidoo kale aada usii badan yahay dagaalka qeybihiisii hore waxaa ciidamadaasi looga soo adkaaday oo gebi ahaanba laga soo saaray deegaanka la yiraahdo ama tuulada la yiraahdo qooxle kadibna inta u dhexaysa muuqokori iyo qooxlaha waa meesha ugu badan sida aadka ah la isugu fara saaray wararka horudhaca ah ee aan helayno ayaa waxay haatan sheegayaan in dhimashada askartaasi ay dhaafayso shan iyo labaatan halka dhaawacoodu uu labaatameeyo ee kasii badan yahay dadka dhintay toddoba ka mid ah waa saraakiishii hogaaminaysay dagaalka sidoo kale dhaawaca ayay saraakiisha ku jiraan waxaa ugu caansan nin ee la yidhaahdo cilmi hagar guure oo ahaa ninkii abaabulka ugu badan ee lahaa oo xasan sheikh iyo ay usoo xil saareen waxa la yidhaahdo ururinta macawisleyda ninkaas saacadihii ugu dambeeyey warbaahinada ayuu ka hanjabayay gaar ahaan shalay oo kale laakiin maanta wuxuu ka mid noqday dadka hogaamiyaashii dagaalkaasi lagu dilay waxa kale oo xusid mudan sida ay ilawareedyo lagu kalsoon yahay inoo xaqiijinayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dul istaageen meydadka ciidamadii halkaasi lagu dilay islamarkaana meelo kala duwan ay ku eryanayaan firxadka waxaana dhegeystayaasha aan usoo gudbin doonaa hadduu allaha awoodilhay ogolaado sawirada meydadka dagaalkaasi iyo natiijo intan ka faahfaahsan maadaama weli uu ka soconayo goobahaasi dadkii ku dhaqanaa deegaanka muqokori ayaa isaga yar barakacay iyaga oo ka baqaya in dagaaladaasi ay waxyeello ka soo gaarto qaarkoodna shalay ayayba sii barakaceen kadib markii ciidamadii halkaasi tagay durbadiiba ay bilaabeen in ay dilaan markii ugu horeysayna waxay dileen cunug yar sida hooyadiis ay saxaafadda u xaqiijisay marka dagaalkaasi tafaasiishiisa way isi soo taraysaa laakiin xogta rasmiga ahi waxay tahay in shan goor dagaalo dhacay lagu jebiyey ciidamadaasi dhimashada labaatan iyo shan ay sii dhaafayso rag hogaamiyaalna uu ay ka mid yihiin intaasi waxaa dheer marka laga yimaado muqokori iyo eriyadeeda dagaalada maanta ka dhacaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sidoo kale dhowlatus milatari maanta ku sameeyeen deegaanka la yidhaahdo booco oo isna aan wax badan u jirin magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasoo ay isaga carareen shalay waa berigii hore ciidamadii ku sugnaa shisheeyaha la socday ee hawada laga waardiinayay ciidamadaas ayaa u kala cararay meelo kala duwan gaar ahaan jihada waxaa la sheegay beledweyne inay aadeen maanta marka sawiro laga soo qaaday dhowlatuskaasi waxaa la arkayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo garwaaxsan hubkooda saadkooda dhabarka ku sita islamarkaana si saf ah ku socda wadooyinka waaweyn ee deegaanka booco sida suuqi ayaa la arkayaa masaajidka weyn ayaa la arkayaa ciddii garanaysa waxaana dhowlatuskan uu muujinayaa jabka durbadiiba ku bilowday ciidamadaasi dowladda federaalka ah iyo maleeshiyaadkii ay abaabulayeen maalmihii ugu dambeeyey dad badan ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibanayay tan iyo markii xasan sheekh uu sheegay in dagaaladaasi ay qaadayaan laakiin bulshada inteeda badan waxay ogaatay xaqiiqda rasmiga ah ee dagaalkan inay tahay wax laablakac ah islamarkaana la doonayo in la helo maleeshiyo dagaalka xaabo looga dhigo tusaale ahaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa diyaarado raacayay waxay isku soo sawirayeen tuulooyinka qaar waxay sheegayeen iyagoo dharkooda u feeraysan yahay ayay haddana t v-ga ka sheegayeen inay dagaal galeen oo xataa wax dhidid ah aanu ka muuqan wax yar kadibna waa ay soo laabteen diyaaradihii ay kusoo laabteen muqdisho ayay yimaadeen marka dadka aragtiyaha ka dhiibtay midkood oo tusaale ka bixinaya haddaan soo qaato isagoo arintaasi xaqiiqdeeda cabiraya si maad ah ayuu usoo bandhigay wuxuu yidhi riix hal si aad diyaarad u raacdo oo aad isugu soo sawirto goobaha dagaalka riix laba si aad u hesho maleeshiya u dhimata danaha maraykanka riix saddex si aad diyaarad u soo raacdo oo aad ugu soo laabato hoteelkaagii riix afar si aad u cunto lacagtii maraykanka laga keenay ayuu kusoo gabagabayay marka waxaa badan tusaalooyinka inta badan bulshadu ay bixinayaan islamarkaana fahamkooda ay ku cabirayaan dagaaladan wixii kusoo kordha muqokori iyo dhacdooyinka kaleba dhegeystayaasha dib ayaan kala soo wadaagi doonaa insha allah booliiska dalka maraykanka ayaa toogasho ku dilay nin soomaali ah oo dhimirka la-ay gobolka arizona ee dalka maraykanka ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacday arrin ay aada ula murugoodeen dadka soomaalida kadib markii ciidanka booliiska ee gobolka ay si bareer ah u toogteen nin dhallinyaro soomaali ah oo dhimirka la-ay wiilkan dhallinyarada ah oo lagu magacaabi jiray cali cuhmaan islamarkaana soddon iyo afar jir ahaa ayaa waxaa lagu dhuftay dhowr xabadood oo sababay inuu geeriyoodo booliiska ayaa ku andacooday in ninkan dhimirka la-ay uu doonayey inuu soo dhagaxeeyo halka saraakiisha qaar ay sheegeen inuu hal dhagax ku soo tuuray gaarigooda dadka soomaalida ah ayaanu xuquuq ah ku lahayn gudaha dalka maraykanka dowladda federaalka ayaa sheegtay inay haystaan caqabado kala duwan oo ku aadan dagaalada socda iyo soo celinta ciidamo ka jira dalka eritreya maxamed mudi abu muslim ayaa ka waramaya cali maxamed cumar cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo xasan sheekh kula sugan dalka itoobiya ayaa quus ka muujiyey laba arrimood tan koowaad ayaa ah sida uu sheegay culays badan oo ka haysta ciidamo dowladda federaalka oo loogu tababarayey dalka eritereya ciidankaas siduu madaxweynuhu hore u sheegay waa la soo celin doonaa dabcan soo celintoodu waxay u baahan tahay logistics waxay u baahan tahay kaabayaal kala duwan oo xerooyinkii degi lahaayeen gaadiidkii ay ay isticmaali lahaayeen mataqaanaa ii sheegay qalabkii ku dagaalami lahaayeen madaxweynaha dalka eritereya ayaa lacago badan oo madax furasho u eg weydiistay xasan sheekh taas oo loo taag heli la-yahay sidoo kale cali balcad ayaa sheegay in dagaaladii toddobaadyadani socday ay kala kulmeen culays waxaa ugu daran sida uu sheegay maareynta dhaawacyada dabcan marka dagaal lagu jiro dagaalku wuxuu u baahan yahay taakulayn fara badan ayuu u baahan yahay oo dhinacyo kala duwan taabanayso saad la socota maalin dhaweyd waxaa jiray mataqaanaa dhaawacyo badan oo ka yimid goobahaas dagaalada oo dibadda loo qaado lagu soo daaweynayo dowladda federaalka ayaa wajahaysaa culeysyo kala duwan taas oo keentay in madaxda dowladda federaalka ay hadba waddan shisheeye u safraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumeysiga ku haysato ka fuliyey weeraro ay ku dhinteen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda nairobi maxamed amiin ayaa faahfaahinaya gobolka mandheere ee ka hoos jira gumaysiga kenya waxaa ka dhacay qaraxyo xooggan iyo weeraro toos ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen askar kenyaan ah iyo qolyo ka shaqeeya kaawooyinka kuwaas oo ay soo kireysatay xukuumadda nairobi habeen hore waxay mujaahidiinta qarax ka fuliyeen xaro ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka sheekh barrow oo hoos tagta degmada lafey ee gobolka mandheera qaraxan ayaa sababay inuu dumo qaybo ka mid ah derbiga saldhigga waxaana la rumaysan yahay inuu khasaare soo gaaray ciidamada kenya intaasi kadib waxaa saaka kolanyo gurmad ah ay ka soo baxeen degmada lafey kuwaas oo soo aaday xarada uu qaraxa ka dhacay waxayna ka koobnaayeen ilaa iyo saddex gaari oo kale ah gaari beeba ah kooyal iyo gaari mitubiish ah inta aysan soo gaarin xarada ayaa waxaa kolonyada qabsaday qarax aad u xoogan kaas oo ay mujaahidiinta ugu sii diyaariyeen waddada waxa uuna haleelay gaari mitubiish ah gaariga mitubiishka ah ee u haleelay qaraxa ayaa boolbool u kala faniinay waxaana la inoo xaqiijiyay inuusan jirin askari ka badbaaday qaraxaasi sidoo kale weerar kale ayaa ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen qolyo ay soo kireysatay dowladda kenya kuwaas oo ka shaqeeya dhagax jebinta weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada taagaaba ee gobolka mandheera waxaana ku dhaawacmay mid ka mid ah raggii halkaasi ku sugnaa halka kuwii kalena ay kala firxadeen ciidamada mujaahidiinta ayaa gebi ahaanba la wareegay xaro ay ku sugnaayeen qolyaha la weeraray waxayna soo furteen qalabkii ay ku shaqaynayeen ugu dambeyn faahfaahin ayaa laga helayaa qarax toddobaadyo ka hor ciidamo ka tirsan kuwa kenya lagula beegsaday qeybo ka mid ah isla gobolka mandheera askar kenyaan ah ayaa waxa ay arkeen miino ay mujaahidiintu ku aaseen waddada waxayna intaasi kadib u yeerteen in loo soo diro saraakiil miino baarayaal ah diyaarad helokobtar ah ayaa soo caga dhigatay goobta taas oo ay saarnaayeen askar iyo saraakiil miino baarayaal ah kuwaas oo doonayay in ay miinada waddada ka bixiyaan mujaahidiinta oo dhaqdhaqaaqooda la socday ayaa markiiba ku qarxiyey miinada waxaana halkaasi ku dhintay afar askari oo laba ka mida ay yihiin saraakiishii miino baarayaasha ahaa waxaa la inoo xaqiijiyay in khasaaraha ka dhashay qaraxaasi oo intaasi ka badan yahay mana jiro wax war ah oo ay dowladda kenya ka tiray weeraradan halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha alfurqaan beesha murugsade ayaa kulan ka dhacay degmada webxe ee gobolka galgaduud ku go'aansatay inay la dagaalamayso dowladda federaalka haddii ay isku daydo inay kusoo duusho deegaanadeeda maxamed daahir calasow ayaa ka waramaya kulankan oo ka dhacay magaalada wabxo ee gobolka galgaduud ayaa waxaa isugu yimid odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha murugsade iyagoo kaga hadlay duulaanka uu soo abaabulay xasan sheekh oo isku halaynaya dowladda maraykanka beesha murugsade ayaa u digtay macawisleyda habka qabiil u abaabulan iyagoo xasuusiyey wacdarihii iyo cashiradii gobolka loogu dhigay xabashida iyo suufiyada waa uga degaynaa dadka la soo marin habaawiyey oo macawisley loo bixiyey oo iyo murtadeenta qandaraasyada lagu soo qaatay oo aynay burburiyaan rabaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee deegaanka ay ku nool yihiin beesha saddex iyo sagaal ha ku kalsoomanina waa idiin sheegaynaa waa idiin caddayhaynaa degmadan waxaa ku yaala qabuuri la dhihi jiray qabuurid mushakiinta waxaa ku yaala qabuuri etoobiya hadda koonfur waxaa ugu yaala qabuuri ninkii la mushrikiinta barina waxaa ugu yaala kuwa etoobiya galbeedna godad waaweyna uga qodan kuwa murtidiinta iyo hadda xamlada socota imaada waa gelaysiin insha allahu tacaala haddaad noo timaadiin waa gelaysaan waa gelaysiin haddaad noo timaadiin insha allahu tacaala waxay geeska kale fariin u direen beelaha la marin habaabiyey ee la geliya dagaal aanan faa'iido ugu jirin adduun iyo aakhiro beelaha kale ee daraska ah waa walaalaheena duulaan kuma nihin laakiin qabiil kasta isku daya inuu duulaan gardaro ah nagu soo qaado diyaar ayaan u nahay ayay yidhaahdeen beesha murugsade iyagoo adkeeyey inay garab istaagayaan kitaabka iyo shareecada islaamka annagu haddii aan nahay beesha saddex iyo sagaal waxaan rabnaa in aan nafteenna iyo diinteenna iyo nacfigeenna aan difaacno uma soconno cid kale oo derisa inaan ku duulno diyaar u maahin in aan danayno diyaar u maahin waxaan mataqaanaa haysanaa kitaabka qur'aanka iyo sunnadeena nabiga calayhi salaatu wasalaam ayadaan ku diriraynaa ayadaan ku dhimahaynaa haddaan naha qabiilka saddex iyo sagaal waxaan garab taagannahay anigu qof duulaan ku maahin muslimiintii kitaabka ilaahay haystaan garab taagannahay waxaan difaacaynaa ubadkayna iyo diinteenna iyo dadkeenna iyo cirdigaan sharafkeenaan difaacaynaa kulanka intuu socday ugaaska beesha murugsadeh ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa si gaar ah ula hadlay dadka u dhashay beesha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celina dadkaas beesha u dhashay inaad diidaan ama dawlad haydii dirto ama cid kale haydii dirto inaad dhahdiin dalkeennu waa dal nabadgelyo tuulo yar oo ka mid a dalka murugsade ama gelgaduud hadday ku qaxdo dar adinka afkiinna iyo taladiinna hadday ku qaxdo ilaahay baa kula xisaabtamaya xisaab gaar aamiin iga dhaha waa akhbaara dadkaas ilaahayga khaaliq ahay waxaan ka barya ciddii saakay dal dad saddex iyo sagaal inta soo soo dhabar dhabar dharbaaxdo oo dhabarka ka soo dharbaaxdo wiilal saddex iyo sagaal u soo dirto galgaduud ee dadka degan ee muslimiinta ee nabadgelyada haysta ee baahidu haysto ee geedaha jooga ee maaragtay ceelashoodii iyo dal maaragtay xoolahoodii ay duuqayaan ninka u soo diray ilaahay waxaan ka barin cuquba degdega allah ku rido dadkiisa allah ku rido naftiisa allah ku rido ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay kaas dhulka ilaahay la gooyo masiibo allah ku rido malaka meyd degdega ilaahay ku rido mid dila allah u soo diro waxaan leenaha waa idin habaarnay ka jooga xaqaan iku leenahay anoo ugaaska saddex iyo sagaala ugaaska beesha murugsade oo si khiirad leh u hadlayey waxa uu markaan milicsaday beelaha kale ee la soo hubeeyey wiilashooda baaqaan u diraynaa beelaha hadda maantay dabada laga soo riixay ee la yidhi diyaaradaa idi waardiyeynaysa diyaaradu ma idi waardiyeey doonto dawlad ma waxba idiima teri doonto dalkiinna iyo adinkaa isku heraa iyo dadka muslimiinta ha isku heraa bal ogaada baaqaasaan idiin diraa dadka muslimiinta ee maamulka kitaabka ilaahay tanfiidina iyo adinkoo dalka u dhashay iyo dalkiinna ah isku haraa intaas niman dawlad sheegaa yacni waxaad ogsoontihiin hadda ciidamaa soo duulay dadaa soo waday nimanaa soo kaxeeyey u dhashay beeshay u dhasheen waxay gubeen ceelashay biyaha ka cabaayeen soo cisbitaalkoodii yaa la gubay shaw soo ma ahayn meesha laga gubay shaw waa la gubay yaa keenay wiilashay u dhashay wiilashay shaw u dhashaa keena meesha oo bangaraaf waaye diyaaradaa waardaynaysa maxay qabteen cisbitaalkana waa ka gubeen ceelashana waa ka waa ka gubeen cisbitaalkana waa ka maxay sameeyeen si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dowladda federaalka oo aanan haysan ciidan awood leh oo uu kula dagaalamo xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa naf ka raadiyey inuu abaabulo oo u kiciyo qaar ka mid a beelaha dega gobollada hiiraan iyo galgaduud maalmihii lasoo dhaafay ayaa labada gobol waxaa ka socday dagaallo qaraar oo lagu laayay ciidamo badan oo ka mid ah maleeshiyaadka la soo abaabulay waxaana meelaha lagu dagaalamay dib ula wareegay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin markii ay cagta fureen oo ay carareen ciidamada shisheeyaha ku daaban ee lagu ilaalinayay diyaaradaha maraykanka warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa